assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaheenna andalus iyo internetka oo caalamka oo idil aad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa jadwalkeennii galabnimo maantana waa galab jamco ah hadhahan oo kale waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii aad wada sugayseen ee sahanka dhaqaalaha waxaana u diyaar ah oo aan mikrofoonka ku wareejinayaa walaalkeen cabdifitaax abow muxsin oo aalaaba noo soo jeediya barnaamijkaas
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa kuu soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin walba jimco ah adaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa qayb ka mid ah macadiinta uu waddankeenna hodanka ku yahay hase ahaatee aan loo dareensanayn macdin ahaan sida sabiyolaydka ama dhagaxa burjikada iyo milixda ama cusubada haddaba kuwani ma leeyihiin waxtar ka duwan intii aan naqiinnay ee ah in burjikadana cuntada lagu karsado milixdana cuntada lagu darsado haddiise si casri ah looga faa'iidaysto maxay ka beddeli karaan dhaqaalaha waddankeenna maxay ka dhignayd in soomaaliya ay mar ku tiilay warshaddii ugu weyneed ee milixda adduunka oo dhan sidayse hadda u shaqaysaa warshadda milixda ee deegaanka xinlebi ee wilaayada mudug weriye halkaasi booqday ayaan waraysi idinkaga haynaa waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed adinkuna waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha internetka ee soo dhowaada mar kale والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني waa hagaag sabyolayd dhagaxa burjikada laga qoro oo sidoo kale loo yaqaano magnesium silikayd iyo sidoo kale marshiyam waa nooc macadiinta dhoobada ka mid ah oo leh khasaa'is isaga u gaar ah waa macdin naadir ah oo ay yar tahay dalalka laga heli karo guud ahaan caalamka inta hadda la aqoonsan yahayna waxaa laga heli karaa oo keliya dalalka turkiga isbayn iyo xuduudda waddamada kenya iyo tanzaniya waa maaddo khaam ah oo qiimo sare ka joogta adduunka sababo ku aadan sifooyinkeeda iyada u gaarka ah waxay macdintani ku abtirsataa sulaalada safaa'ixida silikayd dhagaxan waxa uu ka kooban yahay dareerayaal silikayd ah oo noqday sida magnesium adag oo kale midabka macdintan waa caddaan hurdi ah markii aad taabatana waa mid aad u jilcisan oo u diyaarsan in la xardho dhagaxani waxa uu awood u leeyahay nuugista biyaha iskudarka uu ka kooban yahay ee magnesium silikaydka ayaana ka dhigaysa dhagaxan inuu noqdo mid aad u fudud weliba marka uu qalalan yahay haddaba macdiintan sabyolaytka maxaa loo adeegsadaa oo ay dunidu u isticmaashaa sabyolayt waxaa loo adeegsadaa dhinacyo badan oo muhiim ah dhanka warshadaha waxaa loo isticmaalaa in lagu fiiltareeyo naftada ama looga mayro qashinka halista ah dhanka deegaanka haddii uu jiro qulqul betrool meelaha ceelasha shidaalka ay ku yaallaan sebiolayt waxaa xilligaasi loo adeegsan karaa halista saliidda ee deegaanka dhagaxani quruurixiisa ayaa nacabaya haddii lagu firdhiyo aagga ay saliiddu qabsatay si aysan halis u gelin nolosha dhirta iyo xayawaanada brofesor cabdilqaadir xuseen abikar oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga geolojiga ayaa sidoo kale sharxay waxyaabo kale oo loo adeegsan karo sabyolaytka oo ay ka mid tahay filtaraynta biyaha waraha iyo webiyada ee soo dulmaray ciidda wuxuuna sheegay in siday soomaalidu u isticmaasho dhagaxan iyo sida ay dunida u isticmaasho ay kala duwan yihiin sabulaydka waxa soomaalida maanta ay u adeegsato iyo waxa dunida ay ka dhigtaan waa kala duwan yihiin annaga idin ayaan ka samaysanaa burjiko ayaan ka samaynaa waxyaabo noocaasoo kale ah ayaan ka samaynaa bes laakiinse dunida biyaha ayaa lagu nadiifiyaa biyaha wasakhda ah biyaha roobka markuu dao meel ay isku wemi u soo qaado kale haddaa rabti biyo la cabaya in laga dhigo proseska waxaa ka mid ah in la dhexmariyo dhagaxan dhagaxan markuu sabulite ayaa la dhexmarinaya biyo nadiifa dhinaca kale ka baxaya waa lagu nadiifiya water purification ayaa loo isticmaalaa n waxyaabo kalo dana kale oo literka xayawaanaadka dadka guryaha ku haysto kale asagoo budo dhagaxyaal yar yar oo qaruurax laga dhigay ayaa lasoo gataa mukulaasha meeshay ku kaadiso kale guriga dhexdiisa iyo iyo reer yurubka eeyey ayay guriga dhexdiisa ku haystaan eeyahaasi meelaha ay ku xarxaarayaan ayaa lagu shubaa suuq in loo raadiyo burjikadii skeylka soo saarka xoogaa laga fiicnayo waxay qalab u baahan yihiin la siiyo health and safetygooda dadka lagu dadaalo badqabkooda lagu dadaalo dadoo ku dumi karaa godka brofeysarku waxa uu sidoo kale sheegay in dhagaxa sabyolaitka haddii mar la gurto xitaa haddana uu mar kale uu dib uga soo dhalanayo meeshii laga gurtay uuna yahay khayraad aan marna dabar go'in
sabyolaitka waa biyeysan taha meesha oo sabyolaidka laga guray waa god ayaa la qodaya dad qofkii biyo dhanaan ah oo biir ah ayuu ku dhex jiraa meesha ayadoo ishaysto kala soo baxa ayaan ka bacda haddana waa samaysmaysaa waasma biyahaas dhanaanka biirta ah uu ka dhalana uu ka dhalanaya sabyulaidka chemical ahaan sabyulaidka waa dhoobo waa dhoobo dhoobo oo maaragtay hydros ah oo biyeysan waayo oo biyo biir ah ka samaysmayso marka dhulkaas laba mitirba ma tegaysid mitir marka bar markaa dhaaftiidba sabyulaidka u tegaysaa ceelboor dadka maarata godkaasay galayaan waa soo jarayaan isagoo qoyina dibadda la keenaa markuu xoogaa qalala ayaa la qoraya waxaa la burjika laga samaynaya reer ceelbuureedka mininka ay samaystaan nolosha magaalada ceelbuur marka laga reebo xoolaha iyo marka laga reebo beeraha oo digirtii waxaa la beerto waxaa number three ah mining macdamaysiga sabulitka ah waa small scale weligeedba traditional scale ay ahde abka ab ayaa loo baari jiray sida wax hadda abki ka duwan oo technology aan keennay ma jirto marka meesha wadamada hadda xuduudda kenya iyo tanzania waxay leedahay sapulite ayay leedahay shirkado ayaa yimid oo ka soo saaro macdinta sabyolite marka laga soo tago dalalka turkiga sbain iyo xuduudda wadamada tanzaniya iyo kenya waddanka saddexaad ee laga heli karo waa soomaaliya hase ahaatee aan caalamiyahaan loo aqoonsanayn maadaama aan horey waddanku u yeelan teknolojiyad iyo warshado si gaar ah u soo saara macdintan dunidana u iibgeeya deegaanada ugu badan ee uu sabyolaydku ku jiro waa bariga wilaayada islaamiga ah ee galguduud gaar ahaan magaalooyinka ceelbur iyo ceelgaras oo dadka magaalooyinkaasi muddo aad u badan ay dhagaxani soo saarayeen una iibgeynayeen gobollada dalka iyo dalalka kale ee jaarkanala ah ee bariga qaaradda afrika walaalkeen anas al ansaari ayaa waxgaradka magaalada ceelbur weydiiyey su'aalo dhowr ah oo la xidhiira sabyolaidka insha allah horta marka hore waan ku dhowahay marka labaad dhagaxaan layidhaha burjikada waa dhagax nooc ka mida macaadiinta ilaahay subxaana watacaala dhulku ku abuuray maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala waa kii abuuray dhulka iyo dhexdiisa waxaa ah u abuuray ummadda oo dhammaantood in dadku ayagu ay ku intifaacaan ilaahay ugu talagala waayo dhagaxu marka manaafic badan ayuu u leeyahay dadka u leeyahay waa maarata nooc manaafic badan leh dadka soomaaliyeedna sida runta ah dhagaxan ama macaadiintan siday tahay uma faa'iidaysan burjiko oo dabka lagu shito waxaan ahayn loo adeegsado kale miyaa jira maxaa kaloo loo adeegsado jiro bismillaah noocyo badan ayaa jira oo loo adeegsado burjikada ruuxeeda hadda sidii hore ma ahan oo farsamooyinkeeda farabatay ota hal burjiko nuuc hal nuuc lagama sameeyo ilaa afar nuuc ayay burjikada maraysaa noocyo kale ayaa jira waxaa la yidhaahdaa farshaxan mid la yidhahda mid yar oo aad u qurxan farshaxan la yidhahda ama idan la yidhaahdo oo guryaha iyo islaamaha ku uunsadaan waa nooc ka mid a dhagaxa laga sameeyo waxaa ka mid ah nooc kale oo la yidhahdo dabqaad la yidhaahdo oo loo yaqaano ama looga yaqaano xarumaha haldheglaa loo yaqaanaa haldheglaa loo yaqaanaa haldheg ayuu leeyahay noocaasna waa ka mid waxaa jira nooc kale oo la yidhahdo afdabeel ama afgo la yidhaahdo burjikada uu ka yaryahay wadamada qaboobaha iyo qaato maarata dhuxusha iyo dabka lagu shubtaa sariirta iyo waxba la hoos gashadaa Een, noocyada marka waa fara badan yihiin ay- iyadu ku- isagu ka kooban yahay dhagaxu ka kooban yahay burjikada ilaa afar nooc ayuu ka kooban yahay marka u horeysa qaabkii la sameeyey oo farsamada usoo horeysa waxay ahayd burjikada iyo qaybta salka oo dhulka loo dhigo waa la kala samey jiray laba nooc ayay ahaa jirtay laba goro laba nooc ayaa loo kala samey jiray labadooda markii la kala sameey kadib masaamiro la iskula dheji jiray farsamo waxaa soo baxday in la isku wada sameeyo ah Een, ayadaa sii badatay oo midaan maarata birtan oo kenyatiga laga keeno birtaan nooc nooc u ego hadda ayadii laga shabahay Ah, jakokada la yidhaahdo Een, mid digsida waaweyn oo afartan neef oo araya lagu rido la saaro oo mid weyn oo loorka dhuxulka dhuxushaba hal mar qaadanaysa Een, nooc saddex dhegood leh nooc afar ama saddex ganood leh iyo nooc afar ganood ah noocyadaas faraha badan marka ay u kala baxdaa hadda hal burjukay ahaa jirta waagii hore laakiin hadda ilaa afar ayay sii maraysaa waxaa kaloo loo isticmaalaa marka guryaha ayaa lagu dhistaa dhagaxa een, burjukada qaybta burjukada lagu sameeyo mooyaane qaybta kale oo burjukada geli weysa ama noocyaanka geli weysa waxaa lagu dhistaa guryaha iyo der- guryaha derbiyadooda ayaa lagu dhistaa weliba si adag dhismo wanaagsan waayo guryihii waagii hore lagu dhisay bergii gumaystuhu joogay al-aana way taagan yihiin dee dilaac iyo waxaas aygama leh si dhagaxa kaloo garmaqaataha la yidhahdo oo maarata xoog gale guryaha lagu dhiso way dilaacaan laakiin asaygama dilaacaan hadda dibadda baab loo qaado maaragtay waxa laga qoro waxaa laga sameeyoo kale barkin barshin ama geed kitaabka la sootir xilaha liro kitaabka la saarto waa laga sameeyaa Een, waxaa kaloo loo sameeyaa guluubyada qayb la geliyo sidii maarata isheeg oo guluubka leerkaas oo haa, oo kuleel badan u soo daynin qayb la geliyo ay taho sharaxaad ah qaab miisaska la saaro lagu sharaxo dhiilo iyo laga sameeyaa jira masaaj waxaa jirta baasha la dhihi jiray isheeg feero oo jirka lagu feereeyo oo qofku markuu meel juug ka gaarto ama maarata muruq iyo wax galaan meel dhiig iyo wax ku xirmaan waxaa jirta qayb lagu feereeyo ayaa jirta marka waa fara badanta wax laga sameeyo wadamo gaara oo oo marka laga reebo dalka gudihiisu dadka dhan guryaha dhan laga helo soomaalida dalal kale oo loo dhoofiyey ma jiraan oo aad ogtahay haa dabcan waa jiraan Een, marka sida etoobiyada oo kale kenya oo kale jabuutiga ruuxda badan loo qaadi jiray dowladahaas oo dhan waa waa loogu dhoofiyaa Een, marka burjikada waaban garanay marka qururuxan beryihii u dambeysay dibadaha ayaa loo dhoofinaya marka maxaa loo adeegsadaa markaas Een, dadka waxay u yaqaanaan reer ceelbuur een, horta kabara u yaqaanaan kabara waa qey- waxa laga fujiyey burjikada markii la qorayo laga fujiye waay qaybtaas markaa waa la dhoofiyaa mara dhexe ayay soo bilaabatay Een, wadamo badan oo ga- maarata isheeg een, gaalada ka mid ah loogu dhoofiyaa sida hadda nagu soo gaarta annaga Een, dadkaasu dad eeyaha iyo waxyaalaha saasay doofarada waxbay dhaqdaan guryo iyo waxbay u dhisaan baasha marka eh, haddii lagu shubo dhulka lagu shubo waxa qoyaan oo dhan iyadu way dhammaynaysaa meeshana waxay noqonaysaa na- isla markaasna ma- maca daalika nadiif bay noqonaysaa meeshii lagu shubana qabow bay noqonaysaa gurigaas eh, kabaradaas oo dhex taalo ama ciiddaas laga sameeyey dhagaxa laga sameeyey oo dhex taalo asna qabow buu noqonayaa sidaa darteed marka mar- maadaama marka xayawaanaadkaas een, hadda ayagu i- badanaa ay maarata dhaqdaan ay leeyihiin maarata waxaa tirahdaa jaraafiin badan ay leeyihiin waxyaalahaas ur badan ay leeyihiin waxaasoo dhan sidii maarata u baabi- u baabi'iso ay maarata ay u- ay u sameeyaan Eh, waxaa kaloo la sheegi jiray warshadaha waaweyn oo hubka sameeya ama wax badan sameeya ayadoo ruuxdooda inta qalab ahaan kolliba wax ku sameeyaan yaa lagu qaboojiyaa oo meesha eh, la saaro ma kululaanayso marka labadaas shay waa waa waa maqlay haddii aan halkaa uga gudubno sebiolaitka iminkana aan eegno macdin kale oo ah milix milixdu ama cusbada waa macdin looga faa'iidaysan karo waxyaabo badan hase ahaatee annaga waxaan uga faa'iidaysanaa oo keliya ah hal qaab oo jilba jil uu u dhiibayey oo ah in raashiinkaan ku darsano haragga xoolahan aan ku megdino iyo kaydinta cuntooyinka qaar innagoo u malayna oo keliya ah inay ka kooban tahay sadium coloraid n a c l milixdu waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah macdinta ugu qiimaha badan ee waadanuhu aqoonsaday marka la eego kaalinta ay ka qaadato nolosha aadanaha iyo isku dheelitirka jirkiisa milixdu waxay ku milan tahay dhiigga iyo dhididka iyadoona sidoo kale ka qayb qaadata dheefshiidka marka laga soo tago in cuntada lagu darsado sidoo kale milixda qarniyadii hore iyo waqtilxaadirkanba waxaa loo adeegsadaa kaydinta qaar ka mid ah cuntooyinka sida jiiska ama farmaajada iyo hilibka solayga laga dhigayo ee qoraxda lagu qalajinayo waxayna milixdu ka ilaalinaysaa inay bakteeriyada fuusho milixdu waxay u kala baxdaa dhowr nooc sida midda dhagaxa oo ah tan galalka ee burqata ee sida rabaaniga ah u samaysantaa iyo midda ay soo saaraan buxayraadka ama harooyinka milixda iyo midda badda oo iyada laga sameeyo biyaha badda laga soo saaro oo barkado lagu shubo kadibna la uumi bixiyo si haraadiga biyahaasi ay milix u noqdaan maadaama biyaha badda boqolkiiba saddex dhibic hal ilaa boqolkiiba saddex dhibic siddeed ay yihiin cusbo waxaa sidoo kale milixda laga helaa badihii hore ee qadiimiga ahaa sida sadxiga loo yaqaano bonovil ee caanka ah ee dhaca gobolka yota ee galbeedka dalka maraykanka halkaasi oo isku beddeshay haro cusbada laga gurto milixdu waxaa sidoo kale laga soo dhex saari karaa lithium carbonate oo ah maaddada baytariyada laga sameeyo waana maaddo maanta aad qaali u ah oo dunidu in badan ay raadinayso maadaama caalamka uu u guurayo gaadiidka elektriga ah ee bateriga jaajarka qaata ku shaqeeya sidoo kale milixdu waxay noqonaysaa fertalaysar oo lagu bacrimiyo beeraha maadaama ay jirto nooc cusbada ka mid ah oo la yidhaahdo batasium coloride k c l o oo nafaqadeedu ay aad u sarrayso milixdu waxay sidoo kale sahashaa isku socodka dadka iyo gaadiidka xilliyada barafka ee dalalka qaboobaha iyadoona markii milixda lagu firdhiyo waddooyinka ay dhalaaliso barafka mar kale milixda waxaa loo adeegsan karaa in lagu soo saaro barafka iyadoo la isticmaalayo aalado elektarig ah waxaa sidoo kale cusbada laga samayn karaa saabuunnada qaar milixda dal kasta oo caalamkan ah ayaa laga heli karaa haba kala badnaadeen ee keydadka cusbo ee dalalku ay leeyihiin waddanka cusbada ugu badan soo saara dunida waa shiinaha waxaana ku xiga maraykanka labadan waddan oo la ysku daray waxay sannadkii soo saaraan boqolkiiba afartan ka mid ah milixda ay dunida soo saarto taas oo gaaraysa hal bilyan oo tan cusbadu waxay sidoo kale qayb ka tahay ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan waddamada caalamka afrika marka laga hadlayo dalka ugu soo saarista badan milixda waa tunis oo sannadkii soo saarta laba malyuun oo tan sida laga soo xigtay wargeyska asabaax kaasoo sheegay in gudaha dalka tunis laga isticmaalo oo keliya boqol tan inta kale ee hartayna ay tunis u iibgeyso waddamada caalamka dalkeenna soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka haysta cusbada ugu badan caalamka milixda marka laga soo tago deegaanada badda ah waxaa sidoo kale jira dhulal badan oo hodan ku ah cusbada waxaana ka mid ah wilaayaadka bakool galguduud mudug bari iyo kuwo kale mar ayuu dalkan soomaaliya ahaan jiray waddan ay ku taallo warshadda ugu weyn milixda soo saarta guud ahaan caalamka taas oo ahayd warshaddii cusbada ee xaafuun oo sannadkii kun sagaal boqol lix iyo tobankii qarnigii lasoo dhaafay ee labaatanaad ay talyaaniga iyo jabaan ka hirgeliyeen gacanka raas xaafuun ee dhaca duleedka magaalada jasiirad oeekaha ah ee xaafuun una jirta qiyaas dhan siddeed iyo labaatan kilomitir si loo ogaado baaxadda warshaddani dhismaheeda oo keliya waxa uu socday shan iyo toban sannadood warshaddan ayaa tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii ahayd warshaddii ugu weyneed ee cusbada soo saarta guud ahaan caalamka iyadoona lahayd barkado waaweyn oo cusbada lagu beero iyo xarumihii dib loogu warshadayn lahaa iyadoona sannad waliba ay soo saari jirtay cusbo gaaraysa laba boqol oo kun oo mitirtan waxaana maalin waliba u shaqo tegi jiray toban kun oo shaqaale ah oo isugu jira soomaali iyo ajaanib afrikaan u badan waxayna warshaddani xilligaasi ahayd warshad ay ka shaqeeyaan shaqaalaha ugu badan guud ahaan marka la eego qaaradda afrika warshadda xaafuun waxaa barbar socday oo talyaaniga iyo jabaan ay hirgeliyeen waddooyin tareen cusbada lagu qaado garoon diyaaradeed iyo laba dekadood oo cusbada loogu dhoofiyo caalamka intiisii kale kuwaasi oo maalin waliba ay ku soo xihan jireen shan markab oo kuwa xamuulka qaada oo ahaa kuwii xilligaasi ugu waaweynaa adduunka oo xaafuun uga imaan jiray qaaradaha eshiya iyo yurub in soomaaliya ay xilligaasi ka dhisnayd warshaddii ugu weyneed ee milixda caalamka oo dhan waxay ka dhigan tahay in dalkan uu hodan ku yahay macdinta milixda hase ahaatee uu laayahay cid maalgashata oo ka faa'iidaysata warshadda xaafuun ayaa burbur cagta saartay wixii ka dambeeyey sannadkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii xilligaas oo dagaalkii labaad ee adduunka lagu jebiyey isbahaysigii naasiyiinta oo talyaaniga iyo jabaan ay qayb ka ahaayeen dhulkii soomaaliyeed ee talyaanigu haystay oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee xaafuun waxaa qabsaday ingiriiska wixii intaa ka dambeeyeyna warshaddu ma helin daryeel la mid ah midkii hore ilaa aakhirkii oo ay gebiyahaanba burburtay maadaama xilligaa dalka uu ku jiray gumaysi kale dowladihii soomaalida ee gumaystaha ka dambeeyeyna fursad ma siinin si ay dib ugu kiciyaan warshadda hadda inkastoo xarumihii warshadda dekedihii iyo waddooyinkii tareennada ay gebi ahaanba burbureen haddana weli waxaa muuqda raadadkoodii waxaa sidoo kale yaalla raadadkii waddooyinkii tareennada iyo haraadiga dhismayaashii kaydka ee dabaqyada ahaa hase ahaatee harooyinkii cusbada ee warshadda xafuun ayaa weli ah il dhaqaale oo ay gurtaan dadka deegaanka muddo siddeetan sanno ah welina waa kaydka ugu badan cusbada soomaaliya sidaba ay sheegayaan dadka deegaanka hilaaniga markii laga adkaaday dagaalkii labaad adduunka wuxuu ka tegey cusbo badan oo kayda uu qaadi lahaa marka wuxuu sameeyey ilaa soddon buur oo buurtaasoo kale ah waa la dhammayn laayahay halkii buur keligiis walaa waxaan u malaynayaa ya buurka keligiisa labaatan tan ka badan waxaanu ka shaqaysanaa milixdaas goobatan hadda aynu joogno oo ah beertii ugu weyneyd soomaaliya ee milix kaydkii weye kano beertiina waa taa aaggaas aynu joogno waa beerihii inkastoo aan hadda beeruhu shaqaynoo kaydkii keliya la isticmaalo halkaasaanu ka shaqaysanaa boqol iyo labaatan qof weye dadka ka shaqaystaa lama kala laha dalkeenna soomaaliya sidaan horey u soo sheegnayba waxa uu ka mid yahay dalalka haysta milixda ugu badan adduunka gobollo badan oo dalkeenna ah ayaa hodan ku ah milixda hase ahaatee waxaa looga faa'iidaystaa qaabdhaqameedkii hore ee abkasoo gaarka ahaa ee ah in cusbada oogada sare ee dhulka laga gurto kadibna la iibgeeyo haddana la sugo inta ay soo dhalanayso iyadoona ay xusid mudan tahay in milixda dhulka soomaalida ay badankeed dhalato xilliyada robabka ee dayrta iyo guga meelaha qaar oo dalka ah ayaa laga bilaabay iskaashitooyin yaryar oo soo saara milixda iyadoo meelaha qaarna laga hirgeliyey warshado cusbada si casri ah u soo saara sida deegaanka xinlebi ee wilaayada mudug oo laga hirgeliyey warshad milixda soo saarta waryaheenna abow ayman ayaa afar sano ka hor booqday xarunta warshadda isaga ayaana ka waraystay wixii uu kula soo kulmay halkaasi
bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdifataax abow muxsin inta aanan su-aashaada jawaabteeda u gudagelin e cabdilfataax markii iigu horreysay oo aan safar ku tago gobollada dhexe ee soomaaliya waxay ahayd dabayaaqadii sanadkii kun afar boqol labaiyo afartankii hijri xilligaas oo furashooyin ay ka socdeen deegaana ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya meelihii aan wakhtigaas gaara waxaa ka mid ahaa deegaanka xinlebi wakhti salaaddii casir kadib ayaan u qalab qaatay safarkeygii xinlebi waxaana igu heliyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee mudug cabdilfataax sawir badan kama aanan haysan xinlebi laakiin jiha ahaan waxaan uga dhaqaaqnay deegaanka camaara oo isna mudug ka tirsan si guud deegaanka xinlebi haddii aan dadka muslimiinta wax oga sheego waxa uu dhacaa deegaankan bariga wilaayada islaamiga ah ee mudug wuxuu ku caan yahay galdaamooyinka ama harooyinka cusbada ee rabbaaniga ah oo gaaraya ilaa iyo soddon kal qarniyo badan ayay dadka deegaankan si takhliidi ah uga faa'iidaysanayeen cusbadaasi ugu dambeyntii waxay dadka deegaanku go'aansadeen inay samaystaan warshad milixda farsamaysa oo lagu magacaabo national salt industry company oo loo soo gaabiyo naasico taas oo wax badan ka beddeshay habkii wax soo saar ee cusbada deegaanka xinlebi ee wilaayada mudug warshaddan oo aan aniga booqday xilligii buddhigeeda oo ku beegnayd sanadkii labada kun kow iyo labaatankii waxay ku taallaa duleedka magaalada xinlebi waxay ku fadhidaa dhul aad u ballaaran oo gaaraya saddex kilomitir iyo bar iyadoona ay ka kooban tahay dhismooyin dhowr ah oo isugu jira xarumihii warshadda deegaan ay shaqaaluhu seexdaan masjid goobo nasasho maqaayad cunto oo ay shaqaaluhu ka cunteeyaan ceel riig ah xarumaha gaarhaayayaasha iyo xarumo kale oo ay ka mid tahay midda biyaha sifaysa cabdilfataax waxay warshadanu leedahay mishino kala duwan oo casri ah oo cusbada samaysa oo kala duwan waxayna u dhisan tahay warshaddan qaab casri ah oo la jaanqaadaysa standardka warshadaha caalamka sidaba ay ka warbixiyeen maamulka warshadda
waa qalab casriya iyo shaqo loo bedelayo sida caalamka oo maaragtay manuwelki laga bedelayo loo bedelayo sida caalamka u shaqeeyo warshaddaani waxaan ugu talagalnay inay u shaqayso sida warshadaha caalamka oo aan ka gudbinno meeshii dadkaanu taagnaayeen iyo dhibaatadii lagu qabay maaragtay cusbada wax soo saarkeeda culayskaysta inaan ka qaadno oo u gudbinno heer caalamiyo maaragtay importi exporti iyo maaragtay gudahaba in laga isticmaalo waxaa ka shaqeeyaa warshaddan shaqaale kala duwan kuwaasoo dhammaantood aan la soo kulmay waxaana halkaas kula soo kulmay cabdilfataax shaqaale iyo injineero ka yimid dalka jina oo halkaasi ka howlgelayey una yimid sidii ay u rakibi lahaayeen warshadda oo xilligii aan tegaya ahayd mid bilow ah maamulka warshaddu waxay sidoo kale sheegeen in himilooyinka ay warshadda u fureen ay qayb ka tahay in tusaale nool ay u noqdaan dadka soomaaliyeed si ay u maalgashtaan khayraadkoodii rabbaaniga ah ee uu alla dalkeena ku manaystay iyagoo leh milixdu waa macdin maalgashiga mudan waxaan jecel lahay haddii ilaah idmo inaan annagoo isle waxyaalo badan uga faa'iideeya bulshada meesha ku nool annagoo ganacsataa faa'iido ka raadinayna annagoo jecel dadka soomaaliyeed inaan ku dhiirigelinno inay dalkooda u soo laabtaan oo ay warshada ka samaystaan waxay ii sheegeen ee odayaasha dhaqanka intii aan ku sugnaa deegaanka xinlebi in ee dadka deegaanka mashruucan shaqo abuur ay ka heleen oo qaar baa xamaali ka noqonaya ee qaar baa warshadda toos uga shaqeynaya qaar baa iibsanaya oo milixdii oo meelo kala geenaya warshaddan waxaa ka shaqeeya tobannaan ruux oo shaqooyin kala duwan qabta oo qaarkood gobolo kale ay ka yimaadeen waxay saacad weliba soo saari kartaa shan iyo toban tan oo cusbo ah wax soo saarkeeda cabdifataax waxaa loo iibgeeyaa hadda ee gobolada dalka oo ay ku jirto caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale dalalka jaarka nala ah ee etoobiya ha ugu badnaatee waxaana maalin walba etoobiya ka yimaada cabdilfataaxu gaadiid xamuul ah oo rarta cusbadaas laga soo saaro warshadda xindhabi abuu muxsenow galdaamooyinka cusbada ee aan booqday keliya ma ahan midda xindhabi sidoo kale waxa aan booqday ee galdaamooyin kale oo ku yaalla deegaanka bacadweyn oo isna dhaca koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale deegaanka washaaqo ee duleedka magaalada ceelbuur oo ah meesha ugu badan oo ay ku yaalaan xarooyinka cusbada ee magaalada ceelbuur
guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo balan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى